garoonka duuradaha ee magaalada jabuuti ayaa habeenkii xalay waxaa la gaarsiiyey meydka lix askari oo ka tirsanaa ciidamada jabuuti ee amisom kuwaasi oo dhowaantan ku geeriyooday weerarkii ururka al-shabaab uu ku qaaday degmada buulaburta ee gobolka hiiraan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeleh iyo dhammaan xubnaha xukuumadda jabuuti iyo taliyayaasha sare ciidamada ayaa ku sugnaa halkaasi maxamed cabdi sandheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
markii meydka la gaadhsiiyey garoonka diyuuradaha ee jabuuti ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu bilad sharaf ku taxay naxashkii ay ku jireen lixda askari ee weerarkii buulaberde ku geeriyooday madaxweynaha oo goobtaasi hadal ka jeediyey ayaa waxauu marka hore ka hadlay dhimashada askartan geesiyaasheenii argagixisadu ay dagaalkeedii ku dhintay ayaga oo hawl howlgal qaran fulinaya iyaga oo cadowga soomaaliya ku habsaday ee argagixisada ku haya ayaga oo ka caabinaya ayay qadarkii u yimiday si geesinimo ah iyagoo qoryahoogiisi tabay isku daafaceen maantana waa shuhada ayaan leenahay ilaahayna waxaan ka baryeennaa inuu jannadii gaadhsiiyo oo uu la xidhiidhsiiyo sidiiqiinta iyo nebiyiinta iyo shuhadada shuhadada inuu la xidhiidhsiiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa madaxweyne geelle ayaa sheegay in ciidanka jabuuti ee qaybta kaa kuwa amisom ee soomaaliya ku sugani ay yihiin qayb ka yihiin howlgal caalami ah oo siduu hadalka u dhigay argagixisada lagaga saarayo gobolka geeska afrika ciidankeenna muhiimadda uu ku jiro adduunkaoo dhan baa og waxa uu halkaa u joogayna waxa weeyaan mujtamaca duwaliga ee dunida dhammaantii waxa uu u heelan yahay in laga kiciyo ama laga dhiciyo argagixisada geeska afrika khaasatan shacbiga soomaaliyeed een walaalahana nafteenna inaanu hornayna waajib baan u aragnaa inaan ku talagalnana naftu ilaahay maalinta uu ugu talagalay saacadna ma akhirto saacadna ma qadinto laakiin dhimasho tii ugu qurux badnayd waxa weeyaan qolka aada shahaadada ku dhimato madaxweyne geelle ayaa ugu dambayn tacsi u diray dadkii ay ka geeriyoodeen askartii meydkooda soomaaliya laga keenay waxaana uu sheegay in xukuumadda iyo shacabku ay u wada guntan doonaan taageerada xigtadii ay ka tageen
waxa aan dadkii eheladiia asxaabtiisa asxaabtoodii eheladoodii inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo in waxa ay ilaahay annaga naga dhigo in aan beddeli kari mayna eh in aanan waxba kala hadhin wixii aan la qabani karno wixii adduunka ku hadhay ciidanka qalabka sida inta jabhadda ku jirta ee cadowga argagixisada ah ka caabinaysaa ummadda soomaaliyeed inta tegi doonta intaba in aan ku hareerayno taageeradeenna ku hareerayno ducadeenna ku hareerayno waxsiinteeda ku hareerayno calankeenna iyo walaalnimadeenna inaan ku hareerayno waxa aan leenahay allaha u naxariisto raggeennaas innagana ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo asalaamu calaykum waraxmat ullah
askartan lixda ayaa talaadadii toddobaadkan ku geeriyooday hoteel ku yaala magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan kadib markii xubno ka mida ururka al-shabaab ay weerar halkaasi ku qaadeen warbixintaasina waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere